إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah heshiis xabad joojin ah ayay wada gaareen kooxaha muqaawamada falastiiniyiinta ah iyo maamulka gumaystaha yuhuudda askari ka tirsan ciidanka dowladda federaalka ah ayaa qof shacaba ku dilay degmada wallan weyn ee gobolka shabeellada hoose qaar ka mid a dadkii ay guryahooda ka burburisay dowladda federaalka ayaa wajahaya xaalado adag oo dhanka nolosha ah iyo hoyla'aan mid ka mida wadaadada u fadwooda shisheeyaha ayaa ciidanka etoobiya ku tilmaamay inay yihiin kuwo aan duulaan ku ahayn soomaaliya guddoomiye ku-xigeenka bangiga dhexe ee dowladda federaalka cali yaasiin ayaa sheegay inuu mar go'oonsaday inuu cadaalad u doonto maxkamadaha islaamiga ah ee ay hirgelisay xarakada mujaahidiinta al-shabaab قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay howlgallo kala duwan oo ka dhana ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka ah waxa ay ka fuliyeen gobollada shabeellada hoose shabeellada dhexe iyo baay rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa duleedka deegaanka buurane ee degmada mahaddaay waxa ay qarax kula beegsadeen ciidamo ka tirsan kuwa loogu yeero danab ee ay tababaratay dowladda maraykanka ciidamadan ayaa qarax lala eegtay waxaa ka soo gaaray khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ugu yaraan laba askari oo ka tirsanaa ciidamadii qarxa lala eegtay ayaa halkaa ku naf waayey halka sidoo kalena ay lix kale ku dhaawacmeen gaari nooho ah ayaa halkaa looga gubay sidoo kale askarta ah ay tababaratay dowladda maraykanka dhanka gobolka bayna ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar qorshaysan waxa ay ku qaadeen isbaara u tiile askar ka tirsan maamulka koonfur galbeed ciidamadan ayaa isbaarada dhigtay deegaanka goofgaduud buurey ee hoostaga magaalada baydhabo weerar uu khasaare ka soo gaaray ayayna kala kulmeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab laba askari oo ka mid ahaa kuwii isbaarada u taalay ayaa halkaa lagu dilay sidoo kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka dambeeyey weerarka waxay dagaalka ku furteen laba qori oo ah nuuca aki fordhisabanka ah iyo booshashkooda isla gobolka baay rag ka tirsan guutada qaraxyada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xala qarax la beegsaday ciidamo ku rondaynaya gudaha degmada buurhakaba waxaana jira khasaare kala duwan oo ka soo gaaray qaraxaas dhanka shabeellada hoosena ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xala dagaal culus ku qaaday xerada ah ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa ugandha ah ay ku leeyihiin garoonka degmada baraawe iyo sidoo kale saldhigga ah askarta ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa ugandha ah ay ka samaysteen deegaanka ambareeso ee asna dhaca duleedka magaalada baraawe heshiis xabad joojin ah ayay wada gaareen kooxaha muqaawamada falastiiniyiinta ah iyo maamulka gumaystaha yuhuudda haddaba heshiiskan iyo nuxurka uu xambaarsan yahay waxaa nooga warramaya maxamed cali aadan hay maxamed aad baad u mahadsantahay haashim dowladda qatar ayaa waxa ay habeenkii xalay ku dhawaaqday in heshiis xabad joojin iyo maxaabiis dhaafsi ah ay gaareen kooxaha muqaawamada falastiin iyo maamulka yuhuudda heshiiska oo wedigiisa koowaad uu soconayo dhowr toddobaad waxa ay muqaawamada falastiiniyiintu sii deyn doonaan soddon iyo saddex maxbuus oo yuhuud ah halka kayaanka sohyuuniga ahna uu ciidankiisa kala bixi doono magaalada khaza sidoo kalena ay sii deyn doonaan kumanaan maxaabiis ah durbaba waxaa marinka khaza ka bilowday ee dabaaldegyo farxadeed oo ay dhigayaan dadka muslimiinta ah kuwaasoo allaah uu guuleeyey kadib sabar iyo nafhur muddo dheer ay samaynayeen waxa uu netanyahu ku qasbanaaday inuu ogolaado dhammaan qodobadii uu horay u diidanaa isagoo meel iska dhigay oo raahdiisii ahayd waxaan awood ku soo furanaynaa maxaabiista taasoo ku hor burburtay sabarka dagaalyahanada muqaawamada iyo muslimiinta khaza ciidamada maamulka yuhuudda ayaa muddadii ay ku sugnaayeen magaalada khaza waxa ay dhowr jeer isku dayeen inay xoog kusoo furtaan maxaabiis ku jirtay jeelasha kooxaha muqaawamada falastiiniyiinta balse khasaarooyin xoogan ayay kala kulmeen isku dayadaas waxaana la laayay askar ka tirsan ciidankii yuhuudda ee doonayay inay xoogga kusoo furtaan maxaabiista halka maxaabiista qudhooda qaarkoodna ay kooxaha muqaawamada falastiiniyiintu toogteen kadib markii yuhuuddu ay isku dayeen inay xoog kusoo furtaan heshiiskii xalay dhex maray ee kooxaha muqaawamada falastiiniyiinta iyo maamulka yuhuudda waxaa aada ugu farxay oo soo dhoweeyey dadka ku nool magaalada khaza kuwaasoo run ahaantii ee muddo ka badan sanad wajahaya duulaan cudwaani ah oo aan nuuciisa horay usoo marin magaalada khaza waxaana muuqaalo laga soo duubay dadka muslimiinta ah laga dheehanayay iyagoo sujuudu shugri la dhacay islamarkaana aada ugu faraxsanaa joojinta duulaankii muddada ka badan sanadka ku socday dadkaas muslimiinta ah غزة وياك يا غزة يا غزة يا عز يا رب الحمد لله وشكر لله لوقف الحرب الحمد لله الحمد لله وشكر لله يا رب الحمد لله يا رب الحمد لله الحمد لله xogo intaan ka faahfaahsan ee waxaan dhegaystayaasheenna ugu soo gudbin doonaa barnaamijka dhacdooyinka dunida insha allah askari ka tirsan dowladda federaalka ah ayaa qof shacaba ku dilay degmada walna weyn ee gobolka shabeellada hoose faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya mubaarag cumar wararka ka imaanaya degmada wellaweyn ee gobolka shabeellada hoose ayaa ku waramaya in askari ka tirsanaa ciidanka dowladda federaalka uu ku dilay qof shacab ah dilka ninka shacabka loo geystay ayaa la sheegaya inuu yimid kadib markii ay murmeen askariga iyo ninka la dilay sidaasna warsaas hubiyey qaar ka mid ah shacabka degmada wellaweyn oo dibadbax sameeyey ayaa aada uga xumaaday dilkan loo geystay qofka shacabka sidoo kale wararka ayaa intaasi ku daraya in askariga dilay qofka shacabka oo markii hore la xiray xabsiga laga sii daayey arrintaasna uu ku dhaqaaqay taliyaha saldhigga degmada wellaweyn ee hoostaga maamulka koonfur galbeed si kastaba ahaatee askarta dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa caadaystay daadinta dhiigga dadka shacabka ah ciidamadan ayaa dhibaato ba-an ku haya bulshada ku nool goobaha ay ka taliyaan iyagoona mar weliba u geysanayn dhibaatooyin isugu jira dil dhac kufsi iyo dhibaatooyin kale oo ayna lool yihiin bulshadan qaar ka mid a dadkii guryahooda ay ka burburisay dowladda federaalka ah ayaa wajahaya xaalado adag oo dhanka nolosha ah iyo hoy la-aan cabdiqaaliq macalin cabdiweli ayaa ka waramaya dad gaaraya laba boqol iyo konton qoys oo ay dowladda federaalka horay ugu barakicisay xaafadda macalin nuur ee magaalada muqdisho ayaa haatan kaam ku yaala degmada kaxda ee magaalada muqdisho waxa ay ku wajahayaan duruufo nololeed oo kala duwan maadaama ay halkaasi isugu yimaadeen dad aadu fara badan xasan sheekhna waxa uu sheegay in uu barakiciyey islamarkaana uusan siin meel kale oo ay degaan haddaba waa kan mid ka mid ah dadkii kaamamkaasi ku barakacay waaxda saddexaad kaxda waa waaxda saddexaad waxaan joognaa meesha la yidhaahda isoo qabo god godka la yidhahda walaal waxa weeye militaariyada god meesha la yidhahda militaariyada jubbauntigeeda ayaa godna satarka ma garat dad barakacaan nahay walaal dad barakacaan nahay waxay kasoo barakaceen macalin nuur ka tarbiilkiibaa subaxnimo la geliyey ma garat dadkay kasoo lugeeyeen iyo guryahooda u jeeday hal shay kalama soo bixin ba kuwerimaa ilmahay farashaha soo farsadeen dadka ugu fara badan waa macalin nuur macalin nuur waaye shabeellahana way ku jiraan shabeellaha ugu yaraan waxaa ku jira boqol iyo konton qoysa ku jira shabeellaha laba boqol iyo kontanna macalin nuur barakaca macalin kuur macalin nuur waaye dee waa geedahaas ka hoseexanaa wax wax naga waraayo ma taha meeshana ilmaha diifkana u xalayaan ma garatay dowladda federaalka soomaaliya saacadoo weyna soo barakacisay welina meel lama dejinin ma garatay wax meel la dejiye ma laha madaxweynaha amar wuxuu ku dhigay dadka in ciyo laakiin weli meeshaas hala dejiye ma dhihin annagaa soo baxnay kaamamkii dadkii horaysi deganaayeen baan nimid dulsaar baan ku nahay wax hay-ada naga warhaya iyo wax dowlada naga warhayana ma laha ilaa afar boqol oo qoys haddii aan ka badnayn way gaarayaan ilaa afar boqol oo qoys hooy heedsanin cunto heedsanin meelay harsaan heedsanin xasan sheekh oo maalmihii lasoo dhaafay waday dhulboob xooggan oo ka sameynayo magaalada muqdisho iyadoona laga yaabo in kaamam kale oo ku yaala magaalada muqdisho ay sidaan oo kale ku jiraan dad badan oo barakiciyey xasan sheekh maadaama guryihii ay lahaayeen uu xoog ugu dhacay mid ka mid ah wadaadada ufad wada shisheeyaha ayaa ciidanka itoobiya ku tilmaamay inay yihiin kuwo aan duulaan ku ahayn soomaaliya faahfaahin ku aadan warkaas waxaa soo jeedinaya cabdulla mukhtaar cali wajiis oo ah la taliyaha madaxweynaha dowladda federaalka kana mid ah wadaadaha u fadwooda ciidamada shisheeye ee duulaanka ku jooga soomaaliya ayaa ciidanka itoobiya ku tilmaamay inay yihiin kuwo aan duulaan ku ahayn soomaaliya cali wejiis ayaa dafiray booqashadii uu dhowaan xasan sheekh ku tagay adis ababa islamarkaana lasoo bandhigayo isagoo aad u marxabaynaya abi axmed taasi ayuuna sheegay inay tahay wax iska caadi ah in walo la siiyo dowladda etoobiyana ayba diinta islaam ka qabto waa arkaysa hadda isaga iyo abiya waa wada qoslaaya alla soo sawir bal hadda laba nima mas'uuliin oo qoslaysa oo wixii ay ku qoslaayeen iska normalta inay qoslaan mashruuc siyaasiga laga dhigay waxaa cajiib ah sida ninka siyaasiga laga rabo saxdaa waxay tahay suuratulmumtaxin dadka juhlo waayo xataa waxma akhriyaan qur-aanka markay akhrisid ilaahay laba aayadood isku xiray suuratulmumtaxina aayad wuxuu yidhi laa yanhaakum allahu can aladiina lam yuqaatiluukum fi ddiini walam yukhrijuukum min diyaarikum an tabaruu man tuqsiduu ilayhi min allah yuhibbul muqsidiin qosol waaba basiid waayabe inaad baarnimo u samaysiin cadaalad u samaysiin saaxiib ka dhigatiin wala siisiin haddaysan dalkiina weerar ku ahayn diintiina aysan bedelayn ogeyn feeri waa qaacido weliba taasaa lasoo hormariyay mugga madaxweynuhu hadduu shala mugga dhulka iyo badda xiwan ku qaadanaya iraan hadduu ka dagaalamo sanad dhan uu dagaal adag ku jiro maryana hadda muggii walaalihii turkiya inta soo galeen nimankii isdhiibeen oo maraykan soo galay xisaabta dad waaweynaa ku jira duqu hadduu qosliceeb dhib mau sameeyey marka waxaa horay sidan oo kale wadaadaha u fadwooda dowladda federaalka iyo ciidamada shisheeyaha u sheegeen in etoobiya la siin karo qeyb ka mid ah badda soomaaliyeed iyadoo culimada ku nool walaayaadka islaamiga ay si isku mid ah u sheegeen in heshiiskii etoobiya lagu siiyey badda soomaaliya uu yahay mid xaaraan ah dowladda etoobiya ayaa dadaal ballaaran ku bixinaysaa sidii ay u heli lahayd badda soomaaliya waxaana arrintaasi kasoo horjeestay ummadda soomaaliyeed gudoomiye ku-xigeenka bangiga dhexe ee dowladda federaalka cali yaasiin ayaa sheegay inuu mar go-aansaday inuu cadaalad u doonto maxkamadaha islaamiga ah ee ay hirgelisay xarakada mujaahidiinta al-shabaab farxaan cali cabdulaahi ayaa ka warramaya gudoomiye ku-xigeenka bangiga dhexe ee dowladda federaalka cali yaasiin ayaa sheegay in mar uu go'aansaday inuu cadaalad u doonto maxkamadaha islaamiga ee ay hirgelisay xarakada mujaahidiinta al-shabaab wuxuu sheegay in dhul lagu qabsaday isaguna uu go'aansaday inuu u xukun tago xarakada mujaahidiinta al-shabaab laakiin ugu dambayn uu ka cabsaday inay arrintaas ogaato dowladda federaalka oo ay shakhsiyadiisa saameyn ku yeelato in dadku xukun u doontaan meelo kale aan ahayn cadaaladda mararka qaar dowladdaas sabab u ah sababtoo ah prosedureka ama dherba maxanba has ka ahaatee aniga shaksiyan hadda kahor maraan isku dayay inaan meesha kale xataa cadaalad doonto waa cabsaday ma fahamti waxaan is dhahay in oo dhowta siyaasada geli doonta oo lagu soo ogaa doonaa baxaraa gelaya iska dhaaf dhulka ilaa haddartan dacwadu waa iga taalaa ma fahamti laakiin walaa I intended ina aado ma fahamti inaa meeshaas aado oo cadaalad doonto marka waxaan is dhahay balaaya kaa raacaya warqadahan waa lasoo ogaa doonaa iska daayna oo dhulkan lacagta yarta anaa ka sabartaa aa kaaga fiican marka run jirta waaya dadka meelo kale cadaalad doonaa oo dhaqameed u doonaayaan nimankii u doonaayaan qofkan qof ka fajiyo rabo qofkan wax kama gelin wax kale marka qofka muwaadinka maxaa dhehe adiga aad daahiyey maxkamaddii aad daahayso oo sanado qaadanayso dowladda federaalka iyo maamulada kale ee ka jira dalka ayaa marar badan war ay ka soo saareen bulshada u garsoorka doonta maxkamadaha islaamiga ah ugu hanjabay in ciddii u xukun doonata maxkamadahaasi ay xabsi u taxaabi doonaan iyadoo ay xusid mudan tahay in dad badani ay u xirxirtay arrintan ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka xamsi cabdibarre oo mar sii horraysay isagoo ka hadlayey meel madal ah ayaa waxa uu qiray in maxkamadaha mujaahidiinta al-shabaab ka amar fulin fiican yihiin kuwa dowladdooda ay xukunto isagoo intaa ku daray xitaa in askarta iyo saraakiishooda ay u cadaalad raadsadaan maxkamadaha islaamiga ah si kastaba ha ahaatee dad badan oo ku nool goobaha ay dowladda federaalka kaga sugan tahay dalka ayaa kadib markii uu soo kala dhex galo muran u xukun taga maxkamadaha ay maamulaan mujaahidiinta al-shabaab iyaga oo u muuqda kuwo gebi ahaanba aan wax kalsooni ah ku qabin dowladda federaalka waxayna ku eedeeyaan in maxkamadahooda ay hareeyeen qabyaalad musuq maasuq iyo laaluush warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegaystayaal xilliga wargaynta